galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo sabtiya bisha oktoobar waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban bogga internetka ee v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah
in dunidu ay soo aaminaysa inay soomaaliya timaado oo shirar noocaniya lagu qabtana waa ifafaalo muujinaya bogsoosho iyo maaragtaan caafimaad dayr caafimaad waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwan iyo kuwo kaleoo kasib waaweynna inay ku qabsoomaan ciidanka ilaahay waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa cagjar arrimahaasi arrimo sahlan maaha gaar ahaan jiilka soo socda ee deegaanka soomaalida u dhashay inay ku faanaan magacooda astaantooda soomaalinimadooda oo wixii lagu akhriyayay ee ahaa inay ka cararaan astaamahooda si ay u noqdaan etoobiyaanimo ayna waxba ka jirin oo etoobiyaanimo aan lagu noqon karin inaad ka cararto dhaqankaaga iyo naftaada diido intaas maarata arrimo dhulti dhexgalgalaban u arka anugu aragtidayda waxaad kalood maqli doontaan barnaamijyada iyo dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
kooxda xidhiidhka soomaaliya u qaabilsan ururka iskaashiga dalalka islaamka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano o i c ayaa maanta kulan heer wasiiraa ku yeeshay magaalada muqdisho kulankaasi oo uu furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa intii uu socday waxay wufuuddu kala matelayay saddex iyo toban wadan ay xoogga ku saareen nabadgelyada dhismaha iyo dowladnimada iyo sidii xasilooni iyo nidaam dimuqraadiya looga hirgelin lahaa soomaaliya goordhow ayaa la filayaa in laga soo saaro warmartiyeed ku saabsan qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi laga hadlay ilo ku dhowdhow shirka ayaa v o wda u sheegay in dalalka ka qaybgalaya kulankaasi ay ka codsan doonaan qaramada midoobay in gebi ahaanba laga qaado soomaaliya cunaqabataynta hubka ee saaran waxaa kale oo lagu wadaa inay ugu baaqaan hogaamiyayaal siyaasadeed ee soomaaliya inay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida waddankooda aragti midaysan oo wadahadal iyo isku tanaasul ku dhisanna ay ka yeeshaan sidii loo xajin lahaa guulaha ilaa iyo hadda ay soomaaliya gaadhay intii iyo inta dariiqa ku jirta waxaa kale oo lagu wadaa inay dalalka iskaashiga islaamka ku bahoobay ay ku baaqaan kaalmo deg deg ah oo loo fidiyo soomaaliya shirkan ayaa qabsoomay iyadoo dhinaca kalena ammaanka magaalada muqdisho si weyn loo adkeeyey guud ahaana jidadka muhiimka ah ammaankooda la sugay iyo qaar badan oo ka mida iskuullada iyo goobaha ganacsiga xokayaha difaaca maraykanka jim mattis ayaa maanta sheegay in maraykanka uu ka walwalsan yahay dilkii horaantii bishan qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul loogu geystay saxafiga jamaalka shigji isaga oo ka hadlayay shir ku saabsan amniga oo maanta ka dhacay magaalada manama ee dalka baxrayn ayuu jenaraal mattis sheegay in xokayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeyo uu ka xayuubiyey dalkugalka maraykanka qaar ka mid ah dadka looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dilka saxafiga u dhashay sacuudiga islamarkaana uu maraykanka qaadi doono tallaabooyin kale oo dheeraad ah wasiirka difaaca maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in dal walba oo ku guul darreysta in uu raaco xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah uu carqalad ku noqon doono gobolka uu ku yaallo dhanka kale waxaa jimcihii soo gaaray dalkan maraykanka saalax bin jamaal kashegji oo ah wiil uu dhalay wariye kashegji kaas oo ay warbaahinta qaar ku warantay in tan iyo markii aabihiis la dilay ay boqortooyada u diiday inuu sacuudiga ka baxo saalax kashegji oo haysta dhalashada maraykanka ayaa talaadadii waxaa gurigiisa ku booqday boqorka sacuudiga boqor salmaan iyo dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan oo ay warbaahinta sacuudiga soo daabacday sawir muujinaya isaga oo salaamaya maxamed bin salmaan tv-ga c n n ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in inkasta oo uu soo gaaray maraykanka saalax kashegji aanan la ogeyn halka uu kaga sugan yahay hadda maraykanka
dalka srilanka ayaa wajahaya murano dastuuri ah oo u dhexeeya golayaasha dalkaasi iyo madaxtooyada madaxweynaha dalkaasi mahitribala sirazana ayaa baarlamaanka maanta oo sabti ah shaqada ka joojiyey ilaa inta la gaadhayo lix iyo tobanka bisha noofembar ee soo socota jimcihii shalay ayaa xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi iyo xukuumaddiisa madaxweynaha ayaa jegada ra-iisul wasaaraha ku bedelay madaxweynihii hore ee dalkaasi oo lagu tilmaamo inuu yahay nin dabeecad ad adag leh ninkaasi oo lagu magacaabo mahinda rajabakase xubnoo ka tirsan xukuumaddii iscasishay ayaa tallaabada uu madaxweynuhu jimcihii qaaday ku tilmaamay mid lagu afgembiyey ra-iisul wasaaraha iyo golihiisii wasiirada kooxda islaamig jihaad ee ka dagaalanta magaalada khaza ayaa sheegtay in ay joojinayso gantaalada ay u ridayso dhinaca israa'il kadib markii ay heshiis xabad joojin ah maanta oo sabti ah la gaartay israa'iil afhayeenka kooxdani daa'uud shihaab ayaa sheegay in heshiiskan oo ay dhexdhexaadisay dowladda masar uu dhaqan galay islamaanta heshiiskan ayaa dhigaya in islaamig jihaad ay joojiso gantaalada ay ku garaacayso israa'iil halka israa'iil ay iyaduna joojinayso xadgudubyada ka dhanka ah falastiiniyiinta ma jirto wax war ah oo ku saabsan heshiiskan oo kasoo baxay dhinaca israa'il heshiiskan xabad joojinta ah ayaa imaanaya saacado kadib markii ay kooxda ama kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta ee khazah ay tubneeyo madfac ku garaaceen xadka israa'il iyo gudaha israa'il inkastoo israa'il ay sheegtay in toban ka mid ah soddon gantaal oo khaza kaga yimid ay ka hortageen afhayeen u hadlay militariga israa'il cornel jonathan conserers ayaa ku eedeeyey guutada alqudus ee iiraan fadhigeeduna yahay dalka suuriya in ay amartay madaafiicda ay islaamig jihaad ku garaacday israa'il
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen kooxda xidhiidhka soomaaliya u qaabilsan ururka iskaashiga dalalka islaamka ah ayaa maanta waxa ay shir heer wasiiraa ku yeesheen magaalada muqdisho kulankaasi oo uu furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa intii socday waxaa dhinacyadii ka qayb galay shirkaasi ay xoogga ku saareen nabadda dhismaha dowladnimada iyo sidii xasilooni iyo nabadgelyo nidaam dimuquraadiya looga hirgelin lahaa soomaaliya shirkan ayaa qabsoomay iyadoo dhinaca kalena ammaanka magaalada muqdisho si weyn loo adkeeyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka ayaa maanta markii ugu horreysay ku shiray soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana shirkan oo ay ka soo qayb galeen kow iyo toban dal ugu horreyn daah furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay inay tahay maalin taariikhi ah in markii ugu horreysay magaalada muqdisho uu ka dhaco kulankan
maanta waa maalin taariikhi ah waa maalintii ugu horreysay ee kooxda xiriirka soomaaliya ee dalalka iskaashiga islaamka ay muqdisho kaga doodaan qaababka iyo siyaabaha loo horumarin karo nabadda waarta iyo xasiloonni dowladnimo ka aslaaxda soomaaliya shirka maanta ee ururka iskaashiga islaamka wuxuu astaan u yahay in soomaaliya oo ka mid ahayd dalalkii aasaasay ay ku soo laabatay fagaaraha iyada oo xal u raadinaysa dhibaatooyinka caalamka ka jira ergeyga gaarka ee dowladda federaalk soomaaliya u matela ururka iskaashiga islaamka cabdirasaaq siyaad cabdi ayaa v o a uga waramay tirada waddamada ka soo qayb galay shirkan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa yimid saddex iyo toban dal ayna afariy toban bay ahaayeen kooiyo toban baa yimid waxaa maqnaaday saddex waddan oo keliya oo iiraan oo aad og tahay inaan xidhiir diblomaasiyad inaga dhexaynin brunai oo iyagana ay caqabado kala yimaadeen xagga transportka amba diyaaradaha iyo gabon oo mar dambe uu martiqaad ku gaadhay laakiin xubnaha inta kale koo iyo tobankii way joogaan waanay soo xaadireen waftigoodana wuu fadhiyaa waxaa hadlay cidda jeerka ka ah amba madaxda ka ah konta gruubkan ama kooxda xidhiirka ah dowladda qatar waxaa u hadlay wasiiru dowlahooda suldaan almareyki wuxuu ku dheeraaday xidhiirka soo jireenka ka dhexeeya soomaaliya iyo o i c kaalmada ay dowladdii siiso soomaaliya iyo inay barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed si ay uga soo kabato dhibaatooyinkii hore usoo maray waxaa ku xigay ambasadoorka la yidhahdo hishaam yuusuf oo isaguna in badanna ka soo shaqeeyay jaamacadda carabta soomaalidana aad u yaqaan afar jeer horena waddanka yimid isaguna wuxuu aad ugu halqabsaday ereyadii ra-isul wasaaraha ee ku saabsanaa inay dowladaha islaamku barbar taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo xukuumaddooda islamarkaana ka kaalmaynayaan si ay u soo kabtaan oo ay uga soo baxaan dhibaatooyinkii islamarkaana u higsadaan mustaqbal ka fiican kii hore dhinaca kale waxyaabaha shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii waddamada ku jira ururka iskaashiga islaamka ay soomaaliya uga cafin lahaayeen deymaha ay ku leeyihiin sida uu mar kale tilmaamayo cabdirasaaq siyaad cabdi waxay sidoo kale ku soo celiyeen labadooduba deynta laga dhaafayo dowladda soomaaliya aad u fara badan haddana dadaalo badan ee wasaaradda maaliyaddu waddo sidii looga cafi lahaa ama looga dhaafi lahaa taas la'aanteedna horumarku aanu tallaabo weyn qaadi karin waxaan odhan karaa qodobkaas in hoosta laga xariiqa ay tahay inay maanta toddobiy kontonka waddan ee dowladaha islaamka ciddiga wakiilka ka ahayd ay la qaadatay dowladda soomaaliya in laga cafiin doono amba ay ka howlgeli doonaan kuna taageeri doonaan deynkaas ood moodo inuu ku noqday caqabad haddii aan laga gudbin dhaqaaluhu aanu tallaabo qaadayn ugu dambayn safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan oo shirkan ka qaybgelayay ayaa si kooban uga warbixiyey aragtidiisa ku aadan muhiimadda shirkani u leeyahay dowladda soomaaliya walal waa wax fiican weeyaan in kooxda iskaashiga caalamiga ee arrimaha soomaaliya hay-adda maaragtaanay iskaashiga dunida islaamka in muqdisho lagu qabto waa wax weyn oo maaragtaane muujinaya horumarka la sameeyey iyo ummadda soomaaliyeed in ay maaragtaane samaynayso progress iyo horumar inay ku soo noqonayso maaragtaane soomaaliya hay-adihii dawliga ahaa ee ay ka midka ahayd in dunidu ay soo aaminaysa inay soomaaliya timaado oo shirar noocaniya lagu qabtana waa ay fafaalo muujinaya bogsoosho iyo maaragtaane caafimaad dayd caafimaad waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwan iyo kuwo kaleoo kasii waaweynna inay ku qabsoomaan ciidanka ilaahay shirka kooxda xidhiirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo muqdisho ka dhacay awgiis ayaa maanta si weyn loo adkeeyey guud ahaan ammaanka magaalada waxaana la xiray waddooyinka waaweyn iyadoo hakad uu ku yimid isu socodkii dadka iyo gaadiidka waxaana jirtay in maanta aanay shaqaynaynin inta badan goobihii ganacsiga iyo qaar ka mid a goobihii waxbarashada waxaana dadku ay maalayeen cagahooda si ay danahooda u fushadaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha dhulka soomaalida ee degto ee dalka ethoobiya mustafa cagjar oo waraysi gaar ah siiyey v o e da ayaa waxa uu ku baaqay in laga waantoobo qabyaaladda islamarkaana lagu kalsoonaado sharciga si looga baxo dhibaatooyinka qabyaaladda madaxweynaha ayaa u waramay wariyaha v o e da maxamed faarax shire waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa waxyaabaha u qabsoomay maamulkiisa ilaa iyo hadda
mahadsanid marka ugu horeysa waxaan isleenahay dhanka soo celinta astaamihii soomaalinimo guula laxaadla laga keenay calankii deegaanka in la soo celiyo magacii deegaanka in la soo celiyo magacyadii in laga bedelo meelo magacyo dhasisheeya loogu magacdaray iyadoo geesiyaal soomaali oo kaga habboonaa ay jireen arrimahaasi arrimo sahlan maaha gaar ahaan jiilka soo socda ee soomaaliya deegaanka soomaalida u dhashay inay ku faanaan magacooda astaantooda soomaalinimadooda oo wixii lagu akhriyay ahaa inay ka cararaan astaamahooda si ay u noqdaan etoobiyaanimo ayna waxba ka jirin oo etoobiyaanimo aan lagu noqon karin inaad ka cararto dhaqankaaga iyo naftaada inaad maaragtay aad diido intaas maaragtay arrimo dhaqankii dhaxalgala waan u arkaa anugu aragtideeda walow ayna ahayn dee arrimo hadda miiska cunto la saaray oo kale ah oo dadku waxay u baahnayeen aan ahayn haddana wax ka weyn oo dhanka maskaxda ayay soo kordhiyeen baan qabaa waxaan samaynay maamul aan isleenahay aad iyo aad buu u taya fiican yahay heer deegaan heer maaragtay gobol ilaa heer degmo way jiraan in meelaha qaarkood isqa qabsiya qabiilha ka yimaadaan waa iska caadi waa dabeecad caadi ah oo soomaalidu leedahay marka xorriyad ay hesho in qabiil qabiil dana shakhsi oo la wato ay iska dhacaan waa wax lagu xisaabtamayey heshiiskii oo nalaf arrin kaloo isaguna weyn oo soo kordhay buu ahaa iyo hay-adihii caalamigaha oo deegaanka u furmay oo imanay aftaas intaas ugu muhiimsantaan ma isleeh wada xabad qabateen dhanka gudaha markaynu ka hadleyno saaad kaga dhawaajisay maamulku waa cusub yahay isqabqabsi iyo waxaa jiro qabaa'ilo dareensan in qabaa'ilo kale ay kordegan yihiin oo kale maxaad is leedahay waa looga bixi karaa arrintaasoo idinkaga qorsheysan
waxaa looga bixi karaa sarreynta sharciga in la ilaaliyo oo qabiilku wax qabiil sharci isagu gacanta ku haysan karaa ma jiro dareenku meel kasta ha ka jiro hadduu rabo dhibaata ma laha waa la xalin karaa dhibaata kastoo bulshada dhexdeeda ah waa in la xaliyaa hogaaminta siyaasadda iyo hogaaminta dhaqanka labadaba hawsha ugu muhiimsan ee u taallaa waa inay xaliyaan khilaafaadka jira ee bulshada iyo dhibaatooyinka kale ee social problemska ijtimaaciga waa inay xaliso hogaanku siyaasaduna gebigeeduba waa intaa un laakiin taasi qiil uma noqonayso in dad qalalaasan raba magac qabiil ay nidaamkii ku arbushaan oo qabiil qabiil meelaha laisku qabto taa ma yeelayno waan ka gaashaamanay melihii ka dhacdana xal baan ka gaarnay haddana diyaar baan unahay inaan xallino arrintaad soo qaada jabhadda onlf maxay kula tahay dadka qaar fikre kala duwan ayay ka qabaan in soo celintooda gudaha soo gelayaan shirar iyo kulamo ayay ku qabanayaan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani marka isleedahay hanaankii saxda ahaa weeye hanaankaasi kulamada iyo banaanbaxyada ay qabanayaan waxaa muhiimkii waxa weeye in aan lagu mashquulin brocesaska ama dhacdooyinka siyaasadeed ay jiray baryahan xilligan kala guurka ah waxaa muhiimkii waxa weeye in colaad jirtay muddo soddon sannadood iyo lasoo afjarayo marka labada dhinacba khaladaad wuu ka iman karaa hoogaa istabamarmar way iman kartaa labada dhinacba laakiin guud ahaan etoobiya oo dhan saad la socoto ururadii mucaaradka ahaa way soo wada galeen dhaqaaqay siyaasadeed bay gudaha ka sameeyeen caalamay la soo qaateen taageerayaashooda ay kicinayeen arrinta onaf taa kama duwaneyn dhaqaaqa xagga ciidanka iyo waxaasoo kalaa looma baahna xilligan xaadirka laakiin guud ahaan hadda maanta waxaan taaganahay meel aan la odhan karno wax walba hadda dhaqdhaqaaqa la sameeyaa sharci buu ku saleysnaanaya mar haddii heshiis la gaadhay inta dhammaystiranna waxay u baahan tahay in si taxadar looga xaajoodo oo iyadoo danta shacabka laga fikirayo dhanka maamulka ma yahay mid hadda dhaadhacay maadaama isbedel u dhacay gudoomiyaasha qaar hogaamiyaasha qaar qaarkood shaqooyinka ay si iskooda qaar ooga tegeen qaarna ilaa haatan isbedelaad ku samayseen intee u qaadanaya in maamulku si toosa gudahan gobolka ugu dhaadhaco maamulku hadda si toosa ugu dhaadhaca la odhan karaa badanka deegaanka inta kalena waa la israacin doonaa laakiin dhammaan degmooyinka oo dhan waxaan ka ahayn mid iyo lab iyo maamulkii waa dhisan yihiin tababar baa loo bilaabayaa waa iska nidaam ko iyo toban sana la burburinayay laba bilood gudahood boqol kiiba boqol laguma soo celin karo laakiin jihadii saxdahayd waan haynaa waan qabaa dhankaas wax margoldololo badan kama jiraan tababar fara badan hadda waa loo furay saad la socoto maanta toddoba boqoloo ka mid a hogaamintii heer deegaan heer degmo iyo heer gobol jijiga ayay joogaan iyagoo tababar loo furayo madaxdii sare ee ciidamada iyaga laftigoodu waxay ku jiraan tababaro hadda loo bilaabay ama dibos ha noqdaan ama biliska caadiga ha noqdaan waana muhiim in tababarada iyo la sameeyo gaab yarna wuu abuurmi karaa intaas laakiin waa hawl transition waa kala guur oo kale maadaama waxaan dhaxlo system uuna jirin dadka shacabka gobolkan ku dhaqan waxyaalaha ugu badan ay ka caban jireen waxaa kamid ah oo kale adeeg xumo dhanka ciidamada amniga ka haysta oo kale ciidan badan shaqooyinka ay iskaga tageen qaar fara badan way ka niyad jabeen maxaa dhaqan celis ah maxaa tababara cusub oo isleedahay waad iminkood ku dhaqaaqdeen horta ciidamadii booliska caadiga aha kuwii la eriyey qaar badan waan soo celinay qaar badan oo kalena waa la soo celin doonaa iyadoo la eegayo sharciyaddii lagu eriyay si ahayd iyo maarta laga hubsanayo tababar fara badan hadda weli lama qaban laakiin qorshaha ku jiraan wacyigelin fara badan waa loo sameeyey ciidanka libi booliska isbedellaa lagu sameeyey korkii saraakiishii sare ee hogaaminaya ciidanka marka haddana waxaanu bilaabaynaa tababar fara ballaaran oo dhanka dastuurka xuquuqa insaanka iyo sidii maarata dadka shacabka ay u adeegi lahayeen ah arrimahaasaa noo socda kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dhulka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cagjar oo uu waramay wariyaha v o e da ee gaarisa maxamed faarax shire halka aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a
haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dagaal beeleed ka dhacay toddobaadkan qaybo ka tirsan gobolka sool ayaa waxa uu sababay inay dhintaan dad lixdan ruux ku dhow siddeetan kalena ay ku dhaawacmaan dagaalkan oo laba maleeshiyo beel uu u dhexeeyey ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka dumey oo qiyaasay soddon kilomitir dhinaca koonfur kaga beegan magaalada laascaanood dhinacyada dagaalamaya oo dagaalkoodu salku ku hayay arrimo ku salaysan aano qabiil oo markii horena ka soo bilaabatay ishaysi deegaan iyo daaqsin iyo waraab ayaa waxaa baaq u diray in dagaalkaasi la joojiyo dowladda federaaliga ee soomaaliya shirkii afraadi golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo shan maalmood ka socday magaalada garowe ee puntland ayaa toddobaadkan lasoo gebagabeeyey iyadoo shirkanna laga soo saaray qodobo dhowra oo warmurtiyeedkii ka soo baxay mar kale dowladda soomaaliya lagu dhaliilay waxqabad la-aan waxaa warmurtiyeedka sidoo kale ay dhinacyadu soo saareen ay ku sheegeen in la sameeyo ciidamo ilaa kun askari gaaraya oo maamul goboleedyada muddo laba bilood gudahood ay ka shaqeeyaan kuwaas oo ka qayb qaadan doona sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab waxay dhinacyadu sidoo kale ku heshiiyeen arrimo ay ka midka yihiin samaynta aasaaska xisbi ay xubnahaasi maamul goboleedyada galmudug puntland koonfur galbeed iyo jubbaland ay ku midaysan yihiin cabdulaahi sheekh xasan oo ah afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa v o a kala hadlay waxyaabihii ugu waaweynaa ay dhinacyadu ka wada hadleen warmurteedku wuxuu de wuxuu meelo badan oo ka hadlaya siyaasadii oo ka hadlaya amnigii oo ka hadlaya xiriirkii dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awalba hore loogu kala tegay ayuu ka hadlaya marka markaan soo koobo waa shirkii la isugu tegay ayuu ka soo baxay toosin iyo talo iyo ra-yi intaba waa ka kooban yahay saad og tahay koonfurta soomaaliya inta badan waxaa ka dagaalama nimanka al-shabaab la yidhaahdo muddadii hadda labada sano ee dowladdan joogtana shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan kuma guuleysan dowladdu one day inay shabaab la dirirto inaan la nimaadno isku tashi in afarta state siday deriska u yihiin laba kasta ay iscaawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidama kunkuna isku daraan afartaas kununa haddii la yidhaahdo meelaha cadowgu haysto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in ay indhabaha la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-shabaab kaasi waxaa waa cabdulaahi sheekh xasan afhayeenka golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo v o a la hadlayay xafiiska qaramada midoobey ee dhinaca bini'aadanimada ayaa toddobaadkan sheegay in caqabado dhowr ah oo isbiirsaday aaweed ay ka horjoogsatay in ka badan toddobaatan boqolkiiba carruurta soomaaliyeed inay dugsiyada waxbarashada tagaan tiradaasi waxay u dhigantaa saddex milyan oo ka mid ah afar dhibic afar milyan oo carruur oo soomaali ah qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa cisbitaalka haldoor ee magaalada hargeysa ayaa toddobaadkan waxa uu fuliyey adeegyo lacag la-aan oo ay u fidinayaan dadka danta yar ee aan awoodin inay goobaha caafimaadka tagaan oo lacago ay iska bixiyaan dhinaca kale magaalada hargeysa toddobaadkan waxaa lagu qabtay munaasabad si rasmi ah loogu furayey bilowga mashruuc qayb ka ah qorsho biyaha lagu ballaarinayo hargeysa kaasoo la sheegay inay ku bixi doonto lacag dhan shan milyan oo doolarka maraykanka oo ay bixinayso shirkadda coca cola foundation waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad hordhac barnaamijka ku maqasheen qaramada midoobey waxay toddobaadkan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in boqolkiiba toddobaatan carruurta soomaaliyeed aysan helin dugsiyo waxbarasho tiradaasi ayay ku sheegtay inay u dhiganto saddex milyan oo ka mid ah afar dhibic afar milyan oo carruurta soomaaliyeed ah waxaana warbixinta uu soo saaray xafiiska iskuduwaha gargaarka qaramada midoobey ee oja lagu sheegay in caqabadahaas ay ka midka yihiin iskuulo yari macallimiin la-aan qalabka wax lagu barto oo aan badnayn amni xumo cunto yaraan iyo nadaafad darro haddaba saamayn intee leeg ayay jiilka soo korayay arrintani ku yeelan kartaa arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigi doonaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed warbixinta oja ay soo saartay in toddobaatan boqolkiiba carruurta soomaaliyed aysan waxbarasho helin welwel intee leeg bay abuuri kartaa bismillah runtii waxay abuureysaa welwel aan la qiyaasi karin maxaa yeelay generationka ama ama jiilka soo koraayo waa mustaqbal dal kasta uu ku xisaabtamo oo yacni isbedelka saxdaana ama in yacni dadka ka horeeyay bedelkooda loo diyaariyo mar haddii la waayo yacni bayskii soo kacay ama ubax ubadkii soo kacay oo bedeli lahaa dadkii ka horeeyey meeshas waxay noqonaysaa in yani meesha mustaqbal xumo iyo mugdi badan oo dadku hadda yacni beeshinka u socdana waxay weyn doonaan wax bedela oo diyaarsanoo ama xag tacliina ama xag aqliya ka diyaarsanay weyn doonaan marka waa mustaqbal aad u madow runtii laga naxo laga argagaxo una baaha runtii in yani laga sameeyo yani baraarujin xoog leh waa tahay warbixinta ay oja soo saartay toddobaatan boqolkiiba marka la leeyahay carruurta soomaaliyeed ma helaan waxbarasho micneheedu waxay tahay in dadka soo baxaya ee jiilka soo baxaya inteeda waxbarasho hesho ay aada u kooban yihiin oo ay aada u yar yihiin makula tahay in caqabadahaasi laga hortegi karayo jamaalo waa laga gudbi karaa runta waxaan laga gudbi karaa adduunyada ma jirto waxay ku xiran tahay yani sistamyada soomaaliya ka jiraay sida ay u wada shaqeeyaan dadkana ay ula shaqeeyaan iyo deegaanada uguna fakiraan waxaan jiray sidii lagu hakin lahaa waa runay haddii qofka waxna qorin waxna akrin waxaa u sahlan in meel kasta loo jiheeyo ama qabaa-il qoorta loo geliyo ama ururo kaloo dagaalamo ay raacaan ama yani calooshin shaqaystayaal noqdaan oo qolooyin kale ay ku shaqaystaan maxaa yeelay meel u socdo iyo meel kaso ka socda ma yaqaano laakiin qofku markuu wax aqriyo waxaa u sahlana waxa waxaa adkaanayso in yani si macna daraa loo loo adeegsayo marka way samayn karaan nidaam kasta oo nidaam hadda dowladda soomaaliya oo kaleeto iyo maamul goboleedyada oo hadda yani ah dadka hadda kontarool soomaaliya hadday si caqliga ku jira ay ugu fikiraan yani dadka ku hoos nool iyo jiilka yarkaa soo kacaaya in mustaqbalkooda la badbaadiyo waa la samayn karaa agabyada laga hadlaayana waa wax ugu sahlan oo la sahli karo waaye macalimiinna waa la heli karaa maantay yani agab la isticmaalana waa la heli karaa goobta amnina insha allah waa la helaya isagana marka wax aad u fududoo oo laga gudbi karo waayo sidee loogu gudbi karaa ayaa imaanaysa markaa waxaa lagu gudbi karaa dabcan in marka horeeto la sameeyo yani maamulado kale gobolada dalka soomaaliya inta hadda aan aan aan culeyska hadda amni dare iska jirin in ugu yaraan laga sameeyo iskuullo dhalaanka lagu tababaro ama wax lagu baro in yani gacan laga geysto habka yani dadka loo diyaarin lahaa ama mustaqbalkooda loo dhisi lahaa oo tusaale kale magaalada muqdisho saddex milyan hadda waa ku nool waa in iskuulladii dowladda ay lahayd oo sida hadda public oo brivateka loo isticmaala in dowladda gacanta inta lagu soo celiyo dadka ay ka faa'idaystaan gobolladana dabcan iskuulla noocaasa ku yaalo marka waxaa la samayn karaa in la daadejiyo siyaasad waxbarasho oo xoog badan oo lagu dhisaayo ubadka soo koraayo dabcan dhankan kaleto amnigana oo runtii qayb weyn ka ah yani waxyaalahaas inay dhacaanna waxay ku xiran tahay iyagana dabcan sida laiskula garto kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada muqdisho isagoo joogay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti noogu ahaa intaas ayaana barnaamijka ku soo gebagabaynaya dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada barnaamijkan xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino dhambaalka ugu horreeya ma dhinacaaga mase dhinacayga aan ka horreeya caasho dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe sulub siraad cabdi jigre iyo hooyo tamaad cumar jaamac iyo carruurtooda iyo hooyo miisaan isaaq dhaal iyo hooyo kaafiye cumar carruurteeda hooyo zahar cumar iyo carruurteeda iyo hooyo cadar cumar iyo carruurteeda iyo hinda cabdulla jaamac iyo farxiya dalac jaamac dhammaan reer cumar cabdulaahi iyo reer siraad cabdi jigre iyo waxay idhaahdeen asxaabta waxay kala joogaan dhammaantood soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan naciimo sulub siraad cabdi iyo asxaabdi cumar cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay wardheer dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa oo ka yimid oo ugu horeysa hooye faadimo yuusuf gacal aabe salaad sabriye hiraabe hooye nuurto sabriye maxamed salaad sabriye maxamed cabdikariin sabriye iyo maxamed cali sabriye anas cali sabriye deeqo salaad sabriye iyo maa'ida salaad sabriye shukri maxamed raage sacdiye salaada maa'ida cali xasan iyo mahad cabdulaahi xasan muno cilmi cali fardowse cilmi cali fardowse yaxya cali cabdiraxmaan cilmi cali bashiir cilmi cali iyo maxamed yaxya cali iyo ugu dambeyntii cali xaydar xaaji iyo cabdulaahi cali sabriye waxay dhammaantood tahaniid farxad leh u dirayaan lamaanaha adduunka iska calmaday baa la yidhi maxamed cali yuusuf iyo samiiro salaad sabriye oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho sagaaliyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka waxaana leenahay bay idhahdeen noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin aamiinna waa lagu soo xiray warqadda anigana aamiin ayaan raacina ibraahim oo bal heesta ugu horraysa barnaamijkana noo soo qaban waa heestii ayaankaagu darana yaasin axmed digfer iyo heestii ayaankaagu daranaa intaas haddaan kaga gudubno dhambaal aad loo soo qurxiyey ibraahinow waagaad raadi muqdisho joogta dhambaalka sidanoo kale u qoran maxaad dhihi jirteen aad loogu soo farayaraystay aad baa warqadan loo soo qurxiyey waa la soo sharxay waaba tii oo kombyuutarra casri ibraahinow loo helay markii hore gacan iyo qad iyo qalin aa ku dhammaan jira hadda laakiin waa kombyuutarkaasubaa la tegaysaa iyo waad soo daabacaysaa waa tahay dadka dirayana waxaa ugu horeeya marka hore baa la yidhi naga guddooma salaan sare bahda v o a laanteeda afka soomaaliga gaar ahaan baa layihi daadiyaasha barnaamijku waa tahay dhammaan waan idinka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah master cabdiraxmaan xuseen cumar iyo qadar siciid cabdulaahi iyo raxma maalin xasan iyo macalin maxamed shamuure iyo brofesor ismaaciil cali iyo master baa la yidhi saciid subayr iyo macalin axmed cabdile iyo axmed cabdi aadan iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda baa la yidhi cornet iyo dhammaan ardayda m t c college waxaanu tahaniyad dalasho u direynaa bay leeyihiin al ustaad cusmaan cabdiraxmaan oo lagu naanayso ismalure iyo afadiisa madam baa la yidhi faa'iza dembil cabdi oay gabarh ugu dhalatay mandera referal hosbitaal baa layiri ee dalka kenya waxaana loo bixiyey suhayba cusmaan cabdiraxmaan waxaan leenaha bay dhahdeen suhayba soo barbaaroo noqo tii diinteeda dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin dhamaalka nacaashu wuxuu noogu yimid ruqiye sheekh maxamed dhuub iyo xasan cabdi shakuur iyo waxay yidhahdeen xuseen cabdi shakuur iyo cabdirashiid cabdi shakuur iyo maryama cabdi shakuur iyo dhammaanba reer cabdi shakuur maxamed kuule macalin iyo cadow mursal iyo cabdi maxamed nuur madadaale loo yaqaana iyo mukhtaar daahir dhurre iyo cabdiraxmaan buluu bakar waxaa dhammaantood ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxayna tahniyad dhalasho gaarsiinayaan maaday cabdishakuur iyo cibaado manuur oo wiil uu ugu dhasha bay yidhaahdeen baydhabo janaay gaar ahaan xaafadda wadajir laanta shanaad waxay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo eebana ha ka dhigay kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta xigta ee barnaamijka aan dhegeystayaasha gaarsiiyo dhambaalkan tahniyad meher wacan baa la yidhi waxaa diraya dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo falastiin yuusuf jimcaale xayaad cusmaan xuseen iyo aamina waa aamina ifraax cabdi maxamed cawil axmed liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed kamas faarax barre injineer qaasim warsame cabdulaahi axmed aadan muxyidiin beledka faarax sheekh axmed iyo faarax bashiir iyo xamde muuse saalax ibraahim shariif bulow cabdicasiis cabdulaahi daahir dhammaan dadkani oo kala jooga dunida dacaladeeda baa layidhi waxay tahaniyad meher oo wacan hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday baa layidhi waa cabdiraxmaan xaaji daahir iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi nuura cumar cige oo meherkoodu ka dhacay magaalada boram ah ducada waa xaggeena baa layidhi waa tahay meherkaasi ka dhacay boram waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aaye ubadka kheyrka qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ayo siraad maxamed cali iyo waxay yidhahdeen asli maxamed cali iyo karuur maxamed cali iyo ruqye maxamed cali cabdirasaaq maxamed cali raage maxamuud cali doctor nasra maxamed xaaji cabdirasaaq maxamed xaaji iyo khaliif sheekh indho yare iyo saciid maxamuud xaaji saciid soona faarax siciid xaaji iyo waxay yidhahdeen ardo cabdulaahi xaaji iyo khatra khaliif xaaji iyo najbo khaliif xaaji iyo nimco khaliif xaaji zamzam axmed xirsi iyo ridwaan cabdulle muuse sagal saadiq yuusuf iyo sayima saadiq yuusuf iyo cabdikariin saadiq yuusuf iyo mascab cumar xasan cadde fiqi iyo ramlo cumar xasan cadde fiqi iyo aabe saadiq yuusuf xirsi iyo hooyo safiyo cusmaan kulmiye iyo qaraabada iyo asxaabta waxa ay kala joogaan colombus ohio kitchener iyo muqdishow waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan siraad saadiq yuusuf xirsi iyo maxamed cabdiweli cabdulaahi oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxay leeyihiin isku waara ee banaheda kala siiya ubad qeyr qaba aamin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooye xaliimo xasan cumar hooye faadumo saney nuur faadumo macalin maxamed nuur maryan macalin maxamed nuur khadiijo macalin maxamed nuur xabiibo macalin maxamed nuur iyo khadar macalin maxamed nuur maxamed nuur sheekh rufaaci cabdiqani sheekh rufaaci cabdifataax sheekh rufaaci nuuradiin sheekh rufaaci leylo maxamuud maxamed caasho maxamuud maxamed iyo muno cabdi iyo leylo salaad xaaji iyo fardowse cabdirasaaq ibraahim dhammaan dadkani waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan bashiir macalin maxamed nuur iyo xabiibow cabdulqaadir yuusuf oo xaafadda taleex ee magaalada muqdisho ku aqalgalay dhowaan waxaanay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano guulle haydan kala siiyo baa la yidhi annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahino haddaad saas u fududdahay waad iga fasaxantahee muxuu yidhi ku dar faadumooy faraskaagu ha ku qaado
waaw yaa ku luuqaynaya heestani cabdulaahi xalow
fodkii dhexdeena inagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo fagaraha kaashe arrimahan ku faray iyo fodkii dhexdeena inagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguma jirite fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguma jirite saasuu fududahay waadiga fasaxante qadumoy faraskaagu hakuu qaado saasuu fududahay waadiga fasaxante qadumoy faraskaagu hakuu qaado qalbi faseexiyo macnuhu la furay iyo farxadii ku qabataan nafaqa kugu sheegtee
wuxuu yidhi haddaad saas u fududdahay waad iga fasaxan tahee faadume faraskaaga ha ku qaado halkaasay ku warlaada ibraahino waa tahay fanaanka cabdulaahi xalwo iyo codkiisa intaas haddaanu ku dhaafno bal nabaaladii mar kale deganaanta ayaan ka yaraa u leeyahay waxaa dhamaalkan laga soo gaaray aabe cali sheekh mursal maxamuud iyo hooyo xabiibo macalin isaaq iyo adeer xaaji cabdirashiid sheekh mursal maxamed cali sheekh mursal madkuli iyo xasan cali sheekh mursal xasan taas iyo waxay yidhahdeen malaaq xaaji maxamed cali aadan iyo xaaji maxamed yuusuf sheekh mursal iyo cabdinaasir aadan sheekh mursal iyo isxaaq xaaji cabdirashiid sheekh mursal isxaaq gamuur iyo sheekh aadan yuusuf sheekh mursal iyo cabdulaahi maxamed axmed maxamuud cabdulaahi harawe iyo jeele maxamed axmed maxamuud hooyo kamiila ibraahim madcaliyow iyo quraysho isaaq waxa ay kala joogaan soomaaliya kenya south africa iyo dalka jarmalka waxaana ay taaniyad u dirayaan muumin cali sheekh mursal maxamuud iyo abshiro isxaaq nuuney oo arooskoodu uu ka qabsoomay tuulada daarasalaam waxaana ay leeyihiin degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayna ku aqalgaleen waxaan leenahay eebbaheydin kala siiyo ubad qayr qabaa anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan gacantayda hadda ku jirana waxa uu naga soo gaaray faadumo muumin maxamed xasan muumin maxamed shucayb ibraahim maxamed maxamed ibraahim maxamed iyo mustafa ibraahim maxamed cabdulqaadir ibraahim maxamed maryan aadan maxamed iyo saynab aadan maxamed iyo ditores khadiija aadan maxamed sumaya aadan maxamed iyo ditoresa xaawo qaasim maxamed waxaan hambalyo u diraynaa bay yidhaahdeen isaaqa muumin maxamed iyo marwo faadumo xasan oo maalintii isniinta ee labaiyo labaatankii bishan oktoobar wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada shibis waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa dhinacii heesaha mar kale haddaan abaarno ibraahino aniguna jaleecada hee halkaad iga jirtaabay indhahaygu jiriyaan
halkaasaa layga helaa xaggaan u soo jeesanaa miya halkaasaan ku maqanayo waa tahay waxaa ku luuqaynaya heesta jawharadda fanaanka maxamed bikey
rabay kaajeesiyo mabaakayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale aniguna aniguna jaleecada isadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalan maseexde adiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani maseexde
sohordayinka jiirkayga kuma tago jaxaygi midigey midigey imaheljaboolyo
ubax jaadbaajaadaan bogga kuugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubax jaadbaajaadaan bogga kuugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbi ku jaxaasmiyo niyad ku jiljilcdaajaha
waa tahay jawharad iyo codkii fanaanka maxamed biikey ayaan taas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada injineer borow hooyo xaawo xuseen iyo hooyo ruqya dhaayow iyo eedo madiino cali aabe aadan weyne iyo xabiibo aadan iyo safiye aadan iyo raxmo aadan iyo hareedo aadan cabdifataax aadan iyo ubax aadan shukri aadan nadiifo aadan liibaan aadan xasan iyo falastiin khaliif yuusuf iyo yaasiin ibraahim iyo nasro caynab iyo waxay yidhaahdeen ummu cabdiraxmaan iyo isaaq ulow xasan axmed absuge ha ka tegina bay yidhaahdeen abwaan sanyare iyo weriye faysal isaaq cabdulaahi dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cadow ibraahim maxamed iyo saciido aadan weyne oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay bashbashir barwaaqana kala kulma owlaad kheyr qabtana ee beedi kalas dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa heestaa halkudhigeedu yahay xamar bila waxaana ku luqaya fanaanka suldaan seera
xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubbiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulka ii xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay hooyo aamine cali hooyo xaawo cali iyo caruurteeda cadeey cali iyo sheygada iyo caruurtooda oo kale ah muxsin jaabir iyo aamino iyo sidoo kale abtidiini cumar maxamed iyo xaaskiisii iyo caruurtooda faysal cali nuur aadan cali nuur waxau ku magac dheeryahay sharaa iyo cali maxamed cali waxau ku magac dheeryahay musungu iyo ismaaciil xuseen aadan iyo aadan xuseen aadan iyo saciid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo ruqyo xaaji cabdulaahi iyo maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow annagoo isku duuban waxaan tahanid aroos u diraynaa bay leeyihiin maxamed cali nuur oo ku magac dheer carab iyo aamine sheekh isxaaq oo arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bisha oktoobar sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay idhaahdeen guurkiina sharafta leh gallad iyo nimciyo khayr samir iyo dulqaad guud guulle haydin siiyo ee gaara ee gabaray wiilba hela aamiin ayaan anigun raacinaya aroos kale oo ka dhacay magaalada toronto ayaan soo qabanaya dadka dirayana waxaa ugu horeysa ayeeyo siraad maxamed cali asli maxamed cali karuur maxamed cali ruqyo maxamed cali cabdirasaaq maxamed cali raage maxamed cali ditoresa nasra maxamed xaaji cabdirasaaq maxamed xaaji khaliifa sheekh indhayare siciid maxamuud xaaji wuxuu ku magac dheeryahay siciid soono iyo faarax siciid xaaji iyo ardo cabdulaahi xaaji iyo khatra khaliif xaaji najmo khaliif xaaji nimco khaliif xaaji zamsam axmed xirsi ridwaan cabdulaahi muuse iyo sagal saadaq yuusuf iyo saa'ima saadaq yuusuf iyo cabdikariim saadaq yuusuf iyo muscab cumar xasan cadde fiqi iyo ramla cumar xasan cadde fiqi iyo abisaadaq yuusuf xirsi iyo hooyo safiyo cismaan kulmiye iyo qaraabada oo dhan baa la yiri oo kala joogta magaalooyinka colombos ohio kichener ontario iyo muqdisho waxay tahaniyad hawada u marinayaan siraada saadaq yuusuf xirsi iyo maxamed cabdiweli cabdulaahi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka kanada taariikhdu markay ahayd bisha oktoobar sagaaliyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela aamiin heestana noo raacay casho damac khasaaray waxaa ku luuqaynaya fanaanka maxamuud cabdulaahi gujis
darisku maanta danteenna weeye idmadayo howdayma yeelo darisku maanta danteenna weeye idmadayo howdayma yeelo ku duloobay ku danseegay waa dartaa ku duloobay ku danseegay waa dartaa hadan ku doortay dadkii dagaalay nasiidi diidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sodowga maaha hadan ku doortay dadkii dagaalay nasiidi diidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sodowga maaha
damac kasaaray iyo codkii gujis waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada heesaha ay wadajareedu kugu soo jeedinayeen ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashucuud intaan toddobaadka dambe haddii aan mar kale barnaamijkan ku kulmayno waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo
dardaawooyo dibadda meere didmadayo
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha ayaana ugu dambeeyey baahinteennii galabnimo tan iyo inta aan caawo fiidkii toddobada dib dambe hawada ugu kulmi doono waa bahda v o e da oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha haddaan ku doortay dadkii dagaalay aseedi diidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha dertiidadayba dooga bixise didmadayo dayma yeelo dertiidadayba dooga bixise didmadayo dayma yeelo ku duloobay ku danseegay waa dartaa ku duloobay ku danseegay waa dartaa haddaan ku doortay dadkii dagaalay aseedi diidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sodowga maaha haddaan ku doortay dadkii dagaalay aseedi diidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sodowga maaha